hadalkan kasoo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa waxa uu ku wajahnaa shacabka ku dhaqan degmada balad xaawo ee gobolka gado isagoona sheegay in ay mar kale weerar ku qaadi doonaan degmadaasi balad xaawo ee gobolka gado waxaana uu fariin u diray shacabka degmadaasi iyadoona arrintan ay abuurtay cabsi xoogan oo soo food saartay shacabka degmadaasi cabdirashiid janan wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo shir jaraad ku qabtay duleedka degmada balad xaawo ayaa waxa uu sheegay
habeenno iyo maalmo oo u dulqaadanaynay oo aan diidanay inaan ka falcelin laakiin hadda waana falcelinaynaa waana dagaalamaynaa ereygii uu sheegay jenaraal cabbaas oo guul ama geeri ah baana qaadanaynaa biidnillahi tacaala waxaan rabaa inaan u digo shacabkayga soomaaliyeed oo ku nool gobolka shacabkanaga soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland ku nool gobolka gado ku nool gaar ahaan degmada baled xaawo hadda axmed buulle maxamed canjeex oo ah guddoomiyaha gobolka gado garabka dowladda federaalk ee soomaaliya oo v o a la hadlay ayaa ka hadlay hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga jubbaland ee ku aadan in mar kale dagaal ay kusoo qaadi doonaan degmada baled xaawo ee gobolka gado nimanka ayaga buu nink nimanka meesha ka hadlay waa ninka la yidhahda cabdirashiid iyo ninka la yidhahda cabbaas iyo kolley aniga hadda ka garanhayay dadka kale hadda aniga ma aqoonin cabdirashiid iyo cabbaasna waxa weeye doodii iyo shacabkoodii iyo hooyooyinkood iyo walaalahood wey waxa degan meeshan baled xaawo waxay u dhaaranhayaanna walaalahood wey hooyooyinkood wey shacabkoodi wey dadkii la dhashay wey dadkii ay ka soo jeedeen wey waxay u dhaaranhayaan marka toban bilood bay sabaabulahayeen waxa ay keeneenna waxay aydeen labaatan qof oo shacab ay dileen oo masaakiin oo caagga marka ma filahayo insha allahu haddana waxaan ka qaadaynaa maarta ay sheegeen heegan iyo wax walbaan ugu jirnaa mana filahayo insha allahu dad hadda isa soo abaabuli kara inay yihiin waa un iska wax waxaa weeye dadkii usan iska kala tegin iyo dadka cabsigelina weeye dadweynaha beled xaawala dad hadda waxaas loogu hanjabi karana ma aha video lasoo duubayna dadku yaacahayana ma aha dadkii waxa weeye boodarkooda inta la dhistay oo dowladda kenya ay damacday inay silig mariso soomaali intaa u qaylinhayo diiday in derbi la mariyo dhulkoodi wey dadka meeshaan degan marka dad cabaas iyo cabdirashiid inta video soo duubaan ku yaacahay
hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa waxa uu cabsi xoogan ku abuuray shacabka ku dhaqan degmada baled xaawo iyadoona hadda ay bilaabeen in ay dad badani isaga qaxaan degmadaasi sida uu inoo sheegay axmed buulle maxamed guddoomiyaha gobolka gado ee garabka taageersan dowladda soomaaliya shacabka baled xaawona waxaan leeyahay arrintaas iyada ka foojignaada annaga garabkiinaan nahay ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo maamulkiinaba waxay diyaar u yihiin inay idin difaacaan oo idin garab taagnaadaan taasna marka waxaan shacab ku sheegaya inaysan waxaas dhegjalan u siinin ma jiraan marka dad shacaba oo isaga qaxaya magaalada afar labaatankii saac lasoo dhaafay walaalow dad waa jiraan ee baxahayo mar haddii meesha dhib ka dhaco oo dhib yimaado dee dad iska tegaayo way jiraan oo laakiin ma badna dad badan ma aha annaga abaabul baan u samayna maanta waan la hadalnay shacabkii odayaashii iyo waxaan la kulanay horyooyinkii waxaan rajeynayaa dad kooban oo hadda waxaa lagu bumbuulinaya dad kooban wey aada u kooban ma filayaanki inay konton qoys dhan yihiin shan iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ayay ahayd markii dagaal xoogan uu ka qarxay degmada baled xaawo ee gobolka gado iyadoona dagaaladaasi ay ku dhinteen dad u badan shacab iyo dhinacyadii dagaalamayey waxaana weli dadka ku dhaqan degmadaasi ay dareemayaan cabsi ahi in mar kale dagaal uu ka qarxi karo degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo